isla markaa waxaan ku talin lahayn hadan nahay xisbiga mucaaridka ah ama xisbiga mucaaridka ee wadani in is dhamaystiran lagu sameeyo xeerka lagu soo deerto komishinka doorashooyinka ama lagu soo xulo oo runtii aan u aragno mid ku ah komishinka doorashooyinka qaranka khasaare iyo tacab khasaar fara badan marka hal mar aqoontii iyo aragnimadii ay lahaayeen ee ay shantaa sano kusoo shaqaynayeen mar ay ka wada baxaan meeshii la bedelo xubno cusubna ay yimaadaan taasina ay keento in ay xubnaha cusubi la qabsan karayaan muddooyinka ugu horreeya ama labada sano ugu horreeya kuma soo deeganto xilli doorasheed sidaas darteed waxaan doonaa in xeerkii golaha wakiilada dib ku sameeyo oo uu si ugu kala reebo xubnahaasi aqoonta iyo aragnimada leh inaanay markiiba meeshii ka wada baxeen tiimna sii joogo tiimna la bedelo oo isweydaal si aqoontii markii laga khibradii meesha uga wada bixin waa soo jeedin lahayn arrinta ayadaana waxaan insha allah rajaynaynaa xilliga ku munaasabka ah ay ku eeg tahay ama ay ku beegan tahay dibisoo xiliskii xubnaha komishinka doorashooyinka in xeerkaana insha allah aan dhammaystirno oo golaa wakiiladu ay dib eegista maalinta arbacada ah ee soo socota in xisbiga iyo guddida ku dhawaaqday madasha wadasashiga ballan ay wada leeyihiin isuna iman doonaan isna xooga ay wareegsan doonaan marka inta kulankaasi dhacayo xisbi ahaan waxay noo soo casuumeen ama ay noo soo jeedinayaan aan ogaan doono ma jecli inaanu arrimaha kasii hordhacno waxaanu jecela inaan sugno inta inta la socoto dee geedi socodka ammaanka nidaamka somali xeerarka iyo shuruucda wadanka u yaalaana waxay dhigayaan in doorashooyinka lagu galo diiwaangelin islamarkaana la qabto diiwaangelintii la laalay dib loo soo celiyo mid lamid ama mid oo ka casrisan oo aan lahayn kunoo noqoshadii farax badnayd islamarkaana agab iyo qalab ka duwan qalabkii hore lagu galo diiwaangelin noocaas in dalka laga fuliyo oo weliba waktigii lasoo dhaafo loogu talagalay sida xeerar ku dhigayaan lix bilood gudaheed maalintii la laalay diiwaangelintii hore in dalka laga qabto marka anaga xisbi ahaan ama asxaabta mucaaradka haddaan nahay walaac arrintaanu ka qabno muddadaaf keentay ayaa arrimaha noocaasa naga keenay